shaqalaantu waxay ka mid tahay caqabadaha ugu waaweyn ee haysta qaxoontiga ku nool xeryaha dhadhaab ee waddanka kenya iyadoo haddaba ay sidaasi jirta ayaa haddana ay hooyooyin badani dhabarka u riteen siday carruurtooda ugu raadin lahaayeen qutur daruuriga ay ku noolaan lahaayeen iyagoo maciishada iyo weliba nolosha ay ku noolaanayaan ka raadiya shaqooyin ay iyagu samaystaan warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray waryahayaga axmed nuur maxamed cabdilaahi maane cali maxamed waa hooyo haysata afar carruura kuna nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab seegeeda ma shaqeeyo waxay dusha u ridatay sidii ay u heli lahayd nool maalmeedka carruurteeda maadaama uusan ku filayn raashinka gargaarka ay ka hesho hay-adaha samafalka maana ayaa waxay ku gadaa gudaha xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab dhar iyadoo sheegtay in duruufo adag oo dhanka nolosha ay u marto sidii ay u heli lahayd nool maalmeedka carruurteeda sida ay v o a u sheegtay waxaan nahay hooyooyinka tunka u ritay ama diyaar u noqday inay ilmahooda noloshooda ay maareeyaan dambe odayaasha ma shaqeeyaan nimanka guryaha iska joogaan saas sababteeda marka maadaama annaga aannahay hooyooyinka ilmahooda mas-uul ka noqday ama tunka u ritay inay ilmahooda noloshooda maareeyaan marka maano maxaa keenay in muddooyinkan dambe ay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay ku soo bataan hooyooyinka raadinaya nool maalmeedka carruurta waxaa keenay nimankii oo aan haysanin shaqo ee waxay ka shaqeeyaan aan haysanin oo maanta haddii ninku matacalin uu yahay kaloo noloshiisa ku maareeya uu heli karin ama carruurtiisa uu ku maareeyo sababtaas ayaa keentay in qaxootiga ay ku soo bataan sababahaas marka markay timaado hooyo carruur haysataa inay suuqa ka shaqayso xero qaxootina ay ku nooshahay bal ka waran nolosheeda bal sawir dadka maxay ahayd dhegaysanaya arrintaas markaan u sawira waxay u eg tahay hooyadii ilmaheeda noloshooda dhabarka u ridatay haddii maanta dhaqaale aysa haysanin meeshan xero qaxooti ay tahay maanta qaxootigiina aan dhaqaalo ku filan la siinaynin ama kaarkii wax ku filan aan lagu qaadanaynin ama maalmaha qaarkood sida haddoo kaleba moorday la siinaayo danta waxay keenaysaa waxaan u baahannahay in aan helno wax aan carruurta noloshooda ku maarayno caqabado badan baan la kulmaa maalmaha maalmo ka mid ee intaan suuqa soo aadaan waaya waxaan carruurtii ula laabo carruurtii waxba aan u waayo aan ula laaban waayo kaarkii wixii aan ku qaaday aan ciyaalka ku maarayn lahaa waa iska moordeey qaababka mararka qaarkood wax nolol ahay leeyihiin male marka dhibkaasaa keenay kareetadii qoryaha eed ma gedi kartid waxaa ku gedid ma haysid goob qoryaha afartan shin la gedihayaa dhibka aad ugu badan yahay riya aweys cabdiraxmaan waa hooyo haysatay lix carruura siigeedii way kala tageen waxay nolosha carruurteeda ay ku maaraysaa iibinta jibsi waxay sheegtay in arrintan ay ku dhalisay kadib markii ay weysay caanaha carruurteeda sidoo kaleeta aysan haynin cid kaleoo markaasi gacan ka siisa caawinta carruurteeda maadaama sida ay sheegtay ay seegeedii kala tageen waxay v o a u sheegtay in dhibaatooyin kala duwan ay u marto sidii ay carruurteeda ay nool maalmeedka maalintaasi ay u heli lahaayeen nool maalmeedka inaan raadiyo waxaa igu qasbay ilmaha caruurta inaan aan u xamaalo carruurta inaan u xamaalo waxaa igu qasbay carruurtaas dadtooda waxaan hagaajiyaa jibsi iyo waxaasaan caruurta noloshooda ku maareeya caruurta nolol maalmeed bay u baahan yihiin an nolol maalmeedka waa inaan raadiyaa caruurta aniba ii fadhiyaan sooma marka nolol maalmeedka inaan raadiya saas baa aan ku qasbana marka ay timaado hooyo xero qaxooti ku nool ka waran caqabadaha kula soo gudboonaada maxay tahay caqabadaha soo gudboonaada waxay tahay caruurta wax walba way u baahan yihiin ilmaha qaxootiga waxay u baahan yihiin nolol maalmeed badan bay u baahan yihiin xerooyinka raashinka la siinaayo waa raashin aan hadda la isticmaalin karin inaad caruurtaada wax alaal waxay u baahan yihiin madarasooyinka kabaha buugga wax walbay u baahan yihiin waa adig nolol maalmeedkooda inay raadisaan raxma nuur abikar waa hooyo haysta saddex iyo toban carruura kuna nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab way kala tageen saygeeda hooyadan saddex iyo tobanka carruura haysata ayaa waxay noloshooda ku maaraysaa iibinta jalaato waxay v o a u sheegtay in subixii ay tagto warshadaha jalaatada lagu sameeyo ee ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab si halkaasi ay oga ambaqaado raadinta nolol maalmeedka carruurteeda iyadoo sheegtay warshadaasi markii ay kasoo heshay jalaatadaasi iyadoo warshadaasi qiimo ka jaban qiimaha ay ku gadayso jalaatada ay oga soo gadato inay ku wareejiso suuqaqa ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab si maalintaasi ay oga hesho nolol maalmeedka carruurteeda toban iyo afar aniga aan ku ahay oon jalaato iyo waxaas aan ka ganacsada oon wixii oo qaxootiga naloogu siinaya aynu anficaynin oo inugu filneen oo aniga ilmahayda u xamaasho marka maadaama aad saddex iyo toban cunug aad haysato adiga afar iyo toban aad ku tahay aad tahay hooyo raadinayso nolol maalmeedka reerka maxaa kuu dhaliyey inaad nolol maalmeedka carruurta raadiso nolol maalmeedka waxaa igu dhaliya haddaan kodan aabbahan u haynin oo adoonu kala tagnay oon waxba u haynin maxaan ku qabtaa inaan xamaalsho oo maxaa la dhihi jira ilmahayda nolol maalmeedka aan ka raadiyay jallaatadaasaan danqas waad waad og tahay maxaa la dhihi jira hooyo qaxooti joogta inaan ahay oon aabbana aan haysanin oo ilmihiin oo ugu xamaasho oy buugo ay rabaan oo yurifon ay rabaan oo qalimin ay rabaan oo maxaa la dhihi jira ilmihii inaan horumar aan gaarsiiyo waxbarasho aan tusoon maxaa la dhihi jira meel saraysa ay ii gaaraan waan jeclahay waana rabaa oon maxaa la dhihi jira waxay ugu kalifay ilmahaas inaan u shaqayso hooyo danaysan oo maxaa la dhihi jira qaxooti joogto oo oo maxaa la dhihi jiray oon horseed aan haysanin oo meel wax laaga soo dirayno kolleyba dhibaatadii qabta waad waad ka warqabteen warshadahan aan dhex galaa tarmuuskaydan wataasadan oon ilmahan horumar oogu raadsan lahaa waxaan ka helaa saddex ba axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab